kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada xeraale wasiiro ka tirsan galmudug odayaasha dhaqanka iyo qiibaha kale ee bulshada ayaa ujeedkiisu u ahaa sidii hay-adaha samafalka loogu baaqi lahaa inay soo caawiyaan dadkii ku barakacay dagaalkii xeraale iyo inay aqbaleen baaqii nabadeed oo ay u jeediyeen bulshada soomaaliyeed waxaana dhammaantood dadkii ka hadlay goobta ay sheegeen in dagaalkii siddeed iyo tobankii bishan ka dhacay xeraale ay ku lug lahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha degmada xeraale bashiir daahir yuusuf ayaa ugu horreyn ka hadlay kulanka waxaan odhan lahaa dowladda federaalka nin dhan leh oo dadlaysa iyo shacabka ha kala doorato haddaysan kala dooran shacab la-aan baa ku dhici doonta mahad cabdalla cawad annaga haddaan xeraalanahay shir uu lu ku leeyahay ama daduu isugu yeedhay wax nabada xeraala ka geli mahayaan waayo baasiinka baa isagaa huriyey qaybihii kala duwnaa ee bulshada xeraale ayaa sidan ka sheegay kulanka baaqyada waa soo dhoweynaynaa islaamka annagu shacab markaan nahay dowladdii aanu doorannay oo aanu isku hilaynaynay dagaal baa nagu soo laalaabtay dowladdu kama jawaabin dadkii dhibtaa watay waxaan u sheegaynaa soomaaliya ama dadka islaamka ah oo dhan waxaan u sheegaynaa inay ku dallaceen darajo ku gaarsiisay dowladdu waxaan ugu baaqahayaa hay-adaha samafalka ha yimaadeen deegaanku waa nabad wax dhibihi kama jiraan dadkiina waa uu barakacay kollayba dowlad idinku guubaabisa oo aad ka sugtaan oo soomaaliya ka jirtaana ma jirto waa dadka u gargaara waxaa soo haray mahad cabdilla cawad waxaa la yidhi galmudug buu haddeer wax ka teelaynaya galmudug ma wax ku leeyahay wax ka teeleeye mise wax kama laha degmadee ka soo jeeda dadkee ka soo jeeda xaggee cag ka soo geliya galmudug meeluu ka soo geliyey ma laha nimanka uu cunuqabataynayo khalqiga oo magaca direed ku jooga yaa ha fahmeen dowladda inta ku jidha iyo dalka kale inta joogtaiyo degmooyinkaba kuma jira galmudug asago waxba kuma leh degmo kuma leh dad kuma leh ugu dambayntii ayaa waxaa kulanka soo xiray wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan hay-adaha gargaarka ummadda ilaahay waxsiiyey dowladda soomaaliyeed saddex sano dagaal ah baa meeshaan ka socda dad fara badan baa ku dhibaatoobay qorax iyo abaar baa lagu jiraa dadku bannaankay horan yihiin wixii aad u heli kartaan in aad ugu deeqdaan oo gacan qabataan in ku jira dadka deegaanka ehella ah mahad cabdalla cawad la yidhaahdo dadkan xil ka saaran yahay xilkooda ku fadhiya intii hadda ka hor uu ka qayb qaatay haddana uu ku mashquulsan yahana fidnada iyo iskullaynta ay ahayd waxaan ku xoojinayaa dadka degmada ilaahay ka cabso oo dadkaa nabadgeli fidnada kala dhexbax dad xigto ah oo asaga qabashadiisa le hadday jiraanna waxaan ugu baaqaynaa in ay ninkaa la taliyaan dowladda soomaaliya dib u heshiisiinta xalkeediiyo xuquuqdooda ha laga helo dadka fidnowalayaasha ood kala tashanaysaan ka daaya